ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labada ah bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo talada ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuuddu ku haysa reer khasa oo weli halkooda ka sii socda iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta oo fuliyey howlgallo lagu baagsaday ciidanka yuhuudda ciidamo amerikaan ah oo ku dhaawacmay duqayn ka dhacday galbeedka waddanka ciraaq xukuumadda shiicada ah iiraan oo ruushka ka dalbatay hub casri ah banaanbaxyo xooggan oo ka socda dalka nigeriya ee dhaca galbeedka afrika wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo hogaamiyaha milatariga suudaan oo ka wada hadlay soo afjaridda dagaalka suudaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waa tuma shiiqad xasiina haweenayda bangaladesh ku maamushay birta iyo daadinta dhiigga culummada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil goorni wayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khasa ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu ay fuliyeen howlgallo lagu beegsaday ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa ka warramaya cabdiraxmaan bader
عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخاف وشوف.
منك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo talaada ah danka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo shanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xukugalle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaallo lagu jebiyey askarta sahaynada yuhuudda wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxa ay sheegtay in saacadii lasoo dhaafay ay ciidamada yuhuudda deegaano dhaca marinka khaza ka geysteen duqeymo iyo xasuuqyo gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan dadka xasuuqyadani ku shahiiday ayaana waxay gaarayaan in ka badan afartan ruux halkae dhaawacaduna gaarayaan toddobaatan iyo kow ruux oo kale xasuuqyadan oo dhacay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaana waxaa si gaar ah u martigeliyey deegaanadii ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun lix boqol labaatan iyo saddex ruux halka ay dhaawacaduna marayaan ku dhowaad sagaashan iyo kow kun afar boqol lixdan iyo sagaal ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimasho iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duuqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana si arxandarraha u beegsanayso dadka barakacayaasha ah xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza waxa uu sheegay in ciidamada yuhuudda ee si xun ula dhaqmeen siddeetan iyo sagaal ka mid ah shuhaadada reer khaza kuwaasuu ku shahiiday duuqeymo ay ka geysteen deegaano ka tirsan magaalada khaza waxayna dhakhaatiirta isbitaalka iyo kooxaha gurmadka deg dega ay soo warinayaan in ciidamada yuhuudda ee si xun oo bil-aadnimada ka baxsan ay ula dhaqmeen meydadka dadka reer falastiin wuxuu sidoo kale sheegay xafiiska warfaafinta maamulka marinka in dad ay horey u xasuuqeen ciidamada yuhuudda ay sii qaateen meydadkooda kuwaasoo goor dambe la helay iyagoo qolfoof noqday waxayna ciidamada yuhuudda arrinkaasi ku qarinayaan jariimada foosha xun ay kula kacayaan rayidka ku sugan dadka rayidka ee marinka khaza ku sugan duqeymo kala duwan oo ka dhacay magaalada khaza ayaa waxay sababeen dhimashada in ka badan siddeed iyo toban ruux oo shacab ah iyo dhaawaca tiro kaloo aad u badan diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yuhuudda ayaana waxay sidoo kale bartilmaameedsadeen dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan dhacbariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday sida la soo warinayo laba ruux oo dhallinyaro ah halkii ay ku dhaawacmeen kuba kaloadu fara badan wariyaasha ku sugan magaalada khaza waxay soo warinayaan in shuhaado dhan siddeetan iyo afar ruux ay ciidamada gumaystaha yuhuuddu keeneen isgooska karam abusalaym ee magaalada rafaax waxaana kooxaha gurmadka deg dega u suura gashay inay soo qaadaan balse waxaa adkaatay in la aqoonsado cidda iyo ehelada shuhadadani ilaa ay kooxaha gurmadka deg dega baaritaan ku sameeyaan d n a-ga qof kasta oo shuhadada ka mid ah qaar ka mid ah shuhadada ayaana iyagoo aan la aqoonsan waxaa lagu aasay quburo ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ma aysan hay-adda saliibka gaduudan u soo gudbinin dadka ay dirin cidda ay yihiin iyo magacyadooda waxayna taasi sababtay in dad badan oo ka mid ah qoysaska reer khaza ay carruurtooda meel ay jaani cirib dhigeen ma shahiideen mise way nool yihiin aysan ka warheenin duqeymo xooggan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada diriilbalax waxaa ku shahiiday shan ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan iyadoo sidoo kale ay ciidamada yuhuuddu beegsadeen guri ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza dhimasho iyo dhaawac tirabel ayaana halkaasi ka dhashay sida ay sheegayeen dad ku sugan xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza dagaalka burburinta ah ay ciidamada sahaynada yuhuudda ku qaadeen marinka khaza toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxay guud ahaan dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada marayaan in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo iskugu jiro dumar carruur iyo waayeello halka lagu leeyahay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda in ka badan toban kun oo ruux oo kale waxaana intaa dheer oo uu dagaalka khaza dadka reedkii halkaasi kunol ku sababay macluulal aad u daran iyadoo ay yuhuudda siyaasiyiintooda xagjirka ah iyo askartooda xadgudubka badan isku daardaarmeen inaan khaza la soo gelin wax gurmad ah hay-adihii iyo gawaaridii isku dayda inay gurmad keentana la celiyo waxayna dadka kunol khaza guud ahaantooda ku tilmaameen inay yihiin kuwa ka tirsan kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta dhinaca kale weeraro xoogogalla ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halkii ay kuwo kalena ku dhaawacmeen meelaha ay subaxnimadii hore maanta ciidamada yuhuuddu weerareen waxaa ka mid ah magaalooyinka beetlaxam jiniin duubaas naabolis iyo kuwo kaloo aad u fara badan weerar rasaaseenah ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka cuqba ee dhaca waqooyiga magaalada duubaas waxayna halkaas ku dileen siddeed ruux siddeedkana waa ay ku dhaawacmeen sida laga soo xiganaya hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta weerarkan rasaaseenta ayaana yimid ka gadaal markii yuhuudda xog ku soo galeen gudaha magaalada duubaas iyagoo sidoo kale habeennimadii xalay weeraro xoogan ka geystay deegaanada caddaanta galbeed waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda gudaha deegaanka cuqba ku burburiyeen guryo ay leeyihiin dad falastiiniyiin ah waxay sidoo kale xabsiga u tixaabeen qaar ka mid ah dhallinyaradii halkaasi ku nooleed dagaal toosa ayaana wuxuu ciidamada yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabiinta reer falastiin ku dhex maray magaalada duubaas ee daanta galbeed iyagoo halkaasi looga awaalmariyey dhibaatada ay u geysanayeen dadka shacabka ah waxay sidoo kale xukugal iyo weeraro kale ka geysteen yuhuudda xerooyin ay dad barakacyaal lah degan yihiin oo ku yaala dhanka bari ee deegaanada daanta galbeed waxaana la soo warinaya in weeraradaasi ay khasaare dhimasho iyo dhaawac u geysteen dadka rayidka ah iyadoo sidoo kale ay warar ku tibaaxayaan in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen goobo badan oo ay ku hoyanayeen dadka barakacayaasha ah ciidamada yuhuudda oo adeegsanaya gawaarida loo yaqaana baldooska ayaa waxay maalintii shalay oo keliya burburiyeen saddex guri oo ay deganaayeen dad falastiiniyiin ah iyagoo sidoo kale dhibaatooyin kala cayn ah u geystay dadka ku dhaqan deegaanka biitlaxam ee daanta galbeed
ثواني كان الجيش الاحتلال موجود في باب الملحمي هنا يعني من ساعة ما فاتوا على منطقة هنا ونحن محاصرين كلب الملحمي وكان معنا خوات ثنتين برضه في الملحمي بلشوا تخريب هون تكسير عن جارنا بلشوا بالسيارات هون طبعا بالسيارة زحفوا من جبات الجيش تخريب تقريبا آه، ثلاث ساعات ثلاث ساعات بالضبط من اول ما بلغوا انه في نشاط امني مباشرة الجيش كان موجود هنا سيارات وصاروا تخريب سيارات زحف السيارات بسيارات من جبات bishii aynu soo dhaafnay oo keliya ciidamada yuhuuddu waxay deegaanada daanta galbeed ka fuliyeen in ka badan sagaashan iyo siddeed howlgal oo burburin ah waxayna ku burburiyeen in ka badan boqol soddon iyo shan aas-aas oo lixdan iyo laba ka mida ay yihiin guryo lagu hooyanayey halka afar iyo toban ka midna ay ahaayeen guryo aan la degnayn sidoo kale labiiyo toban dhulbeereed ayay ciidamada yuhuuddu burburiyeen bishii aynu soo dhaafnay oo keliya iyagoo lix iyo toban guri ka burburiyey dadka maatida ah una sheegay in la burburini doono bishii yuuniyo aynu soo dhaafnay waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda magaalada barakeysan ee alqudus ka geysteen toddoba boqol iyo soddon xadgudub oo ay kula kiceen dadka rayidka ah waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda deegaanada daanta galbeed ku dileen tan iyo bilowgii dagaalka marinka khaza in ka badan saddex kun lix boqol konton iyo sagaal ruux oo shacab ah saddex boqol konton iyo toddoba ka mid a waxay ku shahiideen weerarada xukugallada ay ciidamada yuhuudda ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed boqol toban iyo shan ka mid ahna waxay ku baxeen weerarada xirxiritaanka ah ay ciidamada yuhuudda kula kacayaan dadka mustadacafiinta ah afartan iyo lix ruuxna waxay ku shahiideen howlgallada burburinta ah ay yuhuuddu ka geysanayaan magaalooyinka deegaanada iyo tuulooyinka daanta galbeed afartan iyo afar ka mid ahna waxay ku shahiideen weerarada rasaaseenta ah halka inta soo hartin ay ku baxeen xadgudubyada iyo gobodfallada ay ciidamada yuhuudda ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed ciidanka sahaynada yuhuudda ayana lahayn wax damiir ah iyagoo u dhaqma sida wuxuushtii oo kale ugu dambeyntii guutooyinka taabacsan kooxaha muqaawamada ee ka howlgala gudaha deegaanada daanta galbeed ayaa waxay sheegeen inay weerar dhabagal ah u dhigeen gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka sahaynada yuhuudda waxaana halkaasi ciidanka sahaynada loogu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxay sidoo kale rasaas ooda uga qaadeen ciidamada muqaawamada askartii qaraxaasi ka badbaaday iyagoo dhaawac dhammaystiray dagaal toosa ayaa wuxuu sidoo kale ciidamada muqaawamada iyo askarta cadowga yuhuudda uu ku dhex maray magaalada jiniin ee daanta galbeed waxaana halkaasi mar kale looga itaalroonaaday oo khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada yuhuudda ee duulaanka iyo gardarada ku yimid deegaanada daanta galbeed askar badan ayaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac uga noqotay ciidamada muqaawamada waxay sidoo kale weerar dhabagallow aad u xoogan u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada sahaynada yuhuudda weerarkan oo si gaara uga dhacay deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax ayaa wuxuu ku bilowday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo lala beegsaday afar ka mid ah gawaarida loo yaqaana mikraaf ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ku baxay sida ay warar ku sheegayaan askar badan oo ka tirsan ciidanka saynada idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaana waxay sheegtay in weerarada qaraxa ah iyo dagaalada tooska ee ka dhacay magaalada khaza ay ku dhaawacmeen toddoba askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
غيبي وفي قسي
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa ruushka ka dalbatay hub casri ah wargeeska new york times ee kasoo baxa dalka maraykanka ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in dowladda iiraan ay wado dhaqdhaaqyo ay ku doonaysa inay hub kaga gadato dowladda ruushka taasoo qayb ka ah diyaargarowga dagaalka wargeeska wall street journal oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iiraan ayaa sheegay in dowladda iiraan ay ruushka ka dalbatay hub casri ah gaar ahaan nidaamka difaaca hawada taasoo qayb ka ah diyaargarowga dagaalka ay la geli karto yahuudda xoogga ku haysato dhulka falastiin maalintii shalay oo isniin ahayd waxaa magaalada tihraan ee caasimada dalka iiraan si lama filaana ku yimid xogeeyaha guud ee golaha amniga qaranka ee ruushka kaasoo kulamo gaar ah la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iiraan sida ay warbixinta new york times tilmaamayso waxay durbo xukuumadda muuska ay ku wareejisay dowladda shiicada ah ee iiraan nidaamka difaaca hawada ee kuwa casriga ah xaalad hubinti la-aan ah ayaa ka taagan mandiqada loogu yiro bariga dhexe waxaana muuqanaysa saansaan colaadeed iyadoona maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka ay muujinayaan walaac la xidhiira amniga yahuudda ee xooga lagu dejiyey bartamaha caalamka islaamka iiraan ayaa ku guda jirta diyaargarow xoogan waxayna saraakiisha iiraan ku goondiyeen inay qaadi doonaan weerar culus oo khasaare lagu gaarsiiyey yahuudda caalamka ayaa ka warsugaya ama hindhaha ku haya shiicada iiraan kuwaasoo dhowaan dalkooda lagu dilay ismaaciil haniya oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan maktabka siyaasadda ee muqaawamada falastiin geeska kale ciidamo amerikan ah ayaa ku dhaawacmay duqeymo ka dhacay galbeedka waddanka ciraaq wasaaradda dagaalka maraykanka ee lagu magacaabo the bendagon ayaa xaqiijisay in saldhigga ciidamada maraykanka ee caynul asad oo dhaca galbeedka waddanka ciraaq uu la kulmay weerar sawaariikh loo adeegsaday wakaaladda wararka royters ayaa sheegtay in habeenkii xalay sawaariikh nooca kaatiyooshaha lagu garaacay saldhigga caynul asad ee galbeedka dalka ciraaq duqeynta ayaa geysatay khasaare gaaray ciidamada maraykanka wasaaradda dagaalka maraykanka ee the pentagon waxay xaqiijisay in tiro ciidamo amerikaan ah ay ku dhaawacmeen duqeynta kuwaasoo aanay tiradoodu sheegin waxaana socda qiimeyn ku aadan waxyeelada guud ee duqeynta geysatay dalka ciraaq ayaa martigelinaya weeraro duqeymo ah oo ay fulinayaan kooxaha shiicada ah ee taabacsan iiraan kuwaasoo muran iyo khilaaf kala dhexeeya xukuumadda washington marka laga yimaado duqeymaha iyagu geysanayaan waxay dowladda maraykanka iyadana dhowr jeer duqeymo ay ku beegsatay maleeshiyaadka shiicada ah ee ka fulisay dalka ciraaq taasoo geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saldhigga ciidamada maraykanka ee caynul asad ayaa mar weliba la kulmo silsilado weeraro ah kuwaasoo khasaare adag lagu gaarsiiyey ciidamada maraykanka ee duulaanka gardarada ku jooga dalka ciraaq weeraradan ayaa waxaa badankooda fuliya ciidamada shiicada ee ciraaq iyo kooxo kale oo ka dagaalama gudaha dalka ciraaq dhinac kale banaanbaxyo xoogan ayaa ka socda dalka nigeria ee dhaca galbeedka afrika waxaa sii xoogeysanaya banaanbaxyada ka socda dalka nigeria oo ka mid a wadamada dhaca galbeedka afrika kaasoo ay dhigayaan dadweyne caraysan oo kasoo horjeeda xukuumadda waddankaas magaalooyin ay ku jirta abuuja oo ah caasimada dalka nigeria ayaa waxaa ka dhacaya maalmo xiriir ah banaanbaxyo ay ka qaybgalayaan dad aad u fara badan ciidamada booliiska waddanka nigeria ayaana isku dayay inay awood u adeegsadaan dadka dibadbaxa dhigaya koox sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha waxay tilmaamtay in ugu yaraan saddex iyo toban ruux oo ka mid ah dadka banaanbaxyada ka qaybgalayay ay maalmihii lasoo dhaafay toogteen ciidamada booliiska ee dalka nigeria dibadbaxyaasha ka socda dalka nigeria ayaa dadka waxay kaga soo horjeedaan koror ku yimid qiimaha miciishada iyo qutul daruuriga iyagoona sidoo kale mucaaradsan guud ahaan siyaasadda xukuumadda abuuja madaxweynaha dalka nigeria ninka lagu magacaabo bolo axmed ayaa ugu baaqay dadka dhigaya banaanbaxyada inay soo gebagabeeyaan kacdoonka kana fogaadaan dhiig ku daata dalka sidaa warka u dhigay ilaa iyo haatan ma cadda wax isbeddel ah oo ku yimid dadka banaanbaxa dhigaya inay soo bataan mooye waxaana xalka u muuqdaa mid faraha kasii baxaya iyadoona xukuumadda aanay diyaar u ahayn ejiibitaanka dalabka dadweynaha ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken iyo hogaamiyaha militariga suudaan ayaa ka wada hadlay soo afjaridda dagaalka suudaan waxaa khadka telefoonka ku wada hadlay cabdulfataax al burhaan oo ah hogaamiyaha militariga suudaan iyo antonio blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka kuwaas oo ka wada hadlay dagaalka suudaan blinken ayaa militariga suudaan ka codsaday inay ka qayb galaan wadahadallada ka furmaya dalka switzerlan oo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo militariga suudaan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ama r s f ka hor inta aanay ka qaybgelin wadahadalka in maleeshiyaadka r s f ay go-doominta ka qaadaan magaalada alfaashir ogolaadana in kaalmada bani-aadamnimada la gaarsiiyo dadka tabaalaysan sida uu hadalka u dhigay wuxuu sidoo kale alburhaan sheegay inay shardi ka dhigeen in marka hore la fuliyo baaqi ka soo baxay kulankii ka dhacay magaalada jidda ee dalka sacuudiga dhanka kalena afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sheegay in antonio blinken uu kala hadlay alburhaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda suudaan militarigana ay qayb uga noqon lahaayeen raadiinta xalka sida uu warka u dhigay reer galbeedka ugu horeeyo maraykanka oo furimo badan kusoo furmay xaalad adag oo jiritaankooda la xiriirana wajahaya iyadoona aanay iska kal yareyn culeyska ku furmay waxaana sida muuqata ay hadda doonayaan in militariga suudaan iyo r s f ay heshiiyaan si ay u gacan banaanaadaan xaaladda adag ee ka taagan mandiqada loogu yeero bariga dhexe maleeshiyaadka r s f ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda imaaraadka carabta taasoo diyaarado iyo hub casriya siisay maleeshiyaadka r s f ee dagaalka adag kula jira dowladda suudaan waxayna labada dhinac gumaadayaan dadka shacabka ah ee ku nool dalka suudaan kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idiinkuu celinayaa haashim cabdinaasir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan waa tuma shiiqad xasiina haweeneyda bangaladesh ku maamushay birta iyo daadinta dhiigga culummada waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsin xasan dalka bangaladesh waa mid ka mid ah dalalka waaweyn ee dhaca koonfurta qaaradda aasiya tirakoob la sameeyey sanadkii labada kun labaatan iyo labadana waxaa lagu qiyaasay dadka ku nool in ka badan boqol toddobaatan iyo laba milyan shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay dowladda dalkani waxaa ka talinaysay islamarkaana ku amartaagleynaysay haweeney lagu magacaabo xuseen awaajid taasi oo xilkeeda iyo xukunkeedaba ku dhistay bir iyo dab iyo daadinta dhiigga kuna caanbaxday diktatorinimo iyo in la qamciyo dhinac waliba oo kasoo horjeesto muddo laba toban sanaale ah oo ay haweenaydan talada ku waday bir iyo dab sida ay qabaan mucaaradkeeda kadib ugu dambeyn waxaa talada dalka bangaladesh iskaga ruqaansatay haweenayda lagu magacaabo xuseen awaajid oo toddobaatan iyo lix sano jir ah taasi oo iskaga carartay kursiga talada iyadoo ka baxsanayso qaylada dadweynaha caraysan maalmihii u dambeeyey ee xukunka haweenayda bangaladesh ee adka banaanbaxyada iyo mudaharaadyada ka dhanka ah xuseena ayna dhigayeen dhalinyarta iyo ardayda waddanka bangaladesh waxa ay gaareen meel aan waxba laga qaban karin dibadbaxayaasha ayaana feerahooda oo qaawan kaga hortagay digtaatoriyadii iyo santaaggii ay ku canbaxday haweenaydan iyagoona hadaf ka dhigtay in ay talada dalkooda ka tuuraan haweenaydan toddobaatan iyo lix sano jirka ah tiro shan jeer ahna kusoo laabatay talada dalka safxadda madaxtinimada xuseen awaajid ayaa isku laabantay toddoba bilood un kadib markii ay u dabaaldegtay kusoo laabashadeeda kursiga talada ee markii shanaad kolkaasi ay u tartantay doorashadii ka dhacday bangaladesh bishii janawari ee sanadkan ayna ku guulaysatay haweenaydan iyadoo aanan wajahin taxaddi rasmi ah inkastoo ay bishii u dambeysay ee haweenaydan ku sugneed aqalka looga arrimiyo dalka bangaladesh ee wax badan ka duwaneed maraaxiisheedii talada oo dhan waayo carada shacabka reer bangaladesh ayaa gaartay meel adag waxaana dalka ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo ay hogaaminayeen dhalinyarta islamarkaana looga soo horjeeday xukunkeeda mudaaharaadyadaan looga soo horjeeda xuseyna iyo xukunkeeda isla markaana socday muddo shan bilood iyo maalmo ah ayaa xaqiijiyey in ciidanka bengaaliga ah uu si rasmi ah u iclaamiyo in ay xukunka ka degtay haweeneyda xuseyn awaajid waana qaabka ugu fudud ay kaga tegi karto talada marka loo eego inqilaab militari oo dhiig ku daato kaasi oo ay xuseena soo dhadhamisay qaraarkiisa kadib markii iyada oo labaatan jir ah la dilay aabbaheed oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkiisa kadib markii eedo badan loo soo jeediyey isna uu xukunka ka tegi waayey dibadbaxyo ballaaran amar diido kadibna baxsasho dalka indiya oo ah dal ay si weyn daris u yihiin bangaladesh ayaa xuseyn awaajid u ballanqaaday sugidda amnigeeda iyadoona usoo dirtay diyaarad militari oo ka dejisay eelaboorka dawliga ah ee axmed abaad marka la eego in xuseyna ay u baxsato dalka indiya ma ahan arrin yaab leh amaba ugub ah waana dhacdo la filayay marka loo eego dad badan oo xog ogaal ah waayo dowladda indiya oo ah dowlad juqraafi ahaan si weyn ugu hareeraysan dalkan ayaa ahayd mid weligeed xiriir qoto dheer la leh xuseyna iyo qoyskeeda calaaqaadkaasi ayaana u laabanayo tan iyo markii ay bangaladesh ka go-aysay dalka bakistan xilligaasi oo indiya dacmin la garab taagneed bangaladesh ilaa dalkani uu ka hanaqaaday nidaam cilmaani ah oo si weyn ugu daaban dowladda indiya xuseen ah ayaa imaatankeeda cusub ee indiya waxa ay gadaasheeda kaga soo tagtay dal holcaya sababa ku aadan siyaasadaheedii adkaa ay wax ku maamulaysay intii ay talada joogtay iyo taariikh dheer oo dhiigdaadin ah iyo xukun bir ah oo ku dhisnaa diktaatoriyad sida ay tilmaamayaan dhallinyarta mudaaharaadayso kuwaasi oo u dabaaldegayo in xuseyna ay talada ka tagto dalkana ay ka baxsato natiijadan ayaana timid kadib geerida saddex boqol oo banaanbaxayaal ah iyo tiro ka mid ah booliska dalka bangaladesh dibadbaxayaasha kasoo horjeeday xukunka haweeneyda xuseen awaajid ayaa ka cabanaya culeysyo badan oo ay ku heysay dowladeeda waxa ayna sheegeen in boqolkiiba konton iyo lix shaqooyinka dalka ay qabtaan dad gaar ah oo u wata nidaamka amaba kasoo jeeda reerka talada gacanta ku hayay sidoo kale sanadihii u dambeeyey ee ay talada dalka bangaladesh ay gacanta ugu jirtay xuseen awaajid ayaa ku suntanaa kuwo aada loo laayay dadka iyada kasoo horjeeday islamarkaana gacanta ciidanka iyo booliska loo fasaxay qamcinta shacabka waxaana dhacay sanadahaasi gudahood dhowr dil oo daldalaad ah iyo tiro badan oo siyaasiyiin ah islamarkaana lagu xukumay xabsi sanado badan ah tirada dadka la afduubay islamarkaana loo taxaabay xabsiyada ayaa gaartay inta ay socotay mucaaradada ka dhankaa haweeneydan ku dhowaad toban kun oo qof sidoo kale waxaa iyadana siyaaday tirada dadka banaanbaxayaasha ah ee la dilay oo ay ku jiraan soddon iyo lix caruur ah sida ay sheegtay unisef kuwaasi oo ku dhintay rasaasta ciidanka bengaaliga ah sida ay sheegayso hay-adda iskugu yeertay xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobay dalka bangaladesh ayaa sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda lagu daldalay in ka badan kun qof amaa sanadkii ina dhaafay ee labada kun labaatan iyo saddexda waxa ay gaartay tirada dadka ku xukuman daldalaada laba kun iyo afar boqol oo qof kuwaasi oo sugaya in la geeyo tiirka daldalaada ama la toogto saxafiyiinta iyo qoraayaasha ayaana dalkan ku wajahaya xukunno qallafsan oo ka dhashay qoraallo ay ku dhaliilayeen xukuumadda xuseyna si gaar ah hogaamiyeyaasha jamaacadda islaamiga ah ee bangaladesh ayay si weyn u saameysay xukunnada qallafsan ee xuseynah waxaana amaradeeda lagu icdaamiyey tiro qiyaado ah oo ka mid ah jamaacadan kuwaasi ay ugu muuqmuuqdeen cabdilqaadir mulla oo ah hogaamiye iyo siyaasi bengaali ah waana madaxii ugu horreeyey ee ay yeelato jamaacada islaamiga ah ee bangaladesh mulla ayaa lagu dilay xabsi ku yaala caasimada deka labiyo tobankii disembar sanadkii labada kun toban iyo saddexda kadib markii lagu eedeeyey in uu ku howlanaa kicin bulsho oo ka dhan ah dowladda cali ixsaan maxamed mujaahid isagana waa horjooga ka mid ah jamaacada islaamiga ah ee bangaladesh kow iyo labaatankii bishii noofembar ee sanadkii labada kun toban iyo shanta ayaa la daldalay kadib eedo loo soo jeediyey oo ku aadan in uu amray dilka xubno hinduus ah si la mid ah dilalkan ay xukuumadda xuseyna ku fulisay rumuustan iyo horjoogayaashan waxaa jirta tiro aad u badan oo dhallinyaro muthaqafiin ah islamarkaana la daldalay kuwaasi oo u dhashay dalka bangaladesh islamarkaana had iyo jeer eed looga dhigayay in ay kasoo horjeedaan xukuumaddan ay hogaaminaysa haweeneyda si kastaba ha ahaatee xuseen awaajid ayaa ka mid noqotay sida tii iyada ka horreysay ee khaalida qayb ka mid ah tagtada dadka reer bangaladesh kuwaasi oo u halgamay sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen xukuumad ay u arkaayeen in ay tahay mid baabi'inayso waxa ayna u gogol xaarteen taariikh cusub kadib markii uu hogaamiyaha ciidanka ku dhawaaqay in ay iscasishay xuseen awaajid oo shan iyo toban sano ku amartaagleenaysay talada dadka bengaaliga ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سبحان الذي أسرى بالسهر